Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Galmudug Shaacir Sheegow Maxamed ayaa degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ka dhagax dhigay dhismaha garoonka kubadda cagta. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa ka qayb galay guddoomiyaha degmada Guriceel, xildhibaano ka tirsan Galmudug, golaha deegaanka Guriceel iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Galmudug Shaacir Sheegow Maxamed ayaa ka warramaya dhagax dhigga garoonkan isagoo ka codsaday qurbo joogta reer Guriceel inay ka qayb qaataan dhismaha garoonka.
ee maanta dhagax dhiganaysa garoonkii kubadda cagta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa howsha ballaaran iyo shaqada ballaaran iyo xilka ay iska saareen inuu taabo galo garoonkan markii garoonkan shaqadiisa hadda la qiimeeyo aniga oday hore cayaartooyaan ahay waxaa la dhihi karaa kaalinta kowaad waxaa iskale guriceel ee buddigga u ahayd howshan barnaamijkan daryeel inayna soo gaarsiiso wakhti badan iyo juhdi badan ku bixidana aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa ma hadda saddexaad waxaa iska leh imaatinkii igu horreeya guriceel aan imaado ma halla kana wasiira maanta igu horreeya bajoog badan oo deegaanka ama galmudug ah oo aan ku ogahay inay kaalin ka qaadan karaan hadday noqo lahayd garoonkii rooggii la dhigi lahayd inaan ayagana caawa aan u baafiyo in garoonkan ugu baahan yahay arrintaas oo aan rajaynaya intaan dhagaxa la dhammayn in cagaarkii laydin helaa garoonkuna garoon khayr qaba allah noo dhigo mar labaadna dib alla noogama dhigo dhagax dhigii ugu dambeeya allah nooga dhiga ilaahay aa noo dhisa haddii ilaahay yidhaahdo Guddoomiyaha degmada Guriceel Faarax Cabdi Macalin ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhagax dhigga garoonkan.
inaan dhagax dhignayna aad arkaysaan een, mashruuca dhismaha een, garoonka een, degmada gurceel Een, brogramkan ama garoonkan sanad ka hor waxaa dhagax dhigay madaxweynaha galmudug Een, annagana maanta halkan waxaan u joognaa waxay tahay bilowga een, dhagax dhiggii hore ayuu kana daba socdaa Een, waxaan rabnaa ilaahay idinkiis dhagax dhiggaani waa bilowga garoonka Een, dhismaha garoonkan waxaa kaalinta ugu badan iskale een, bulshada reer gurceel oo mashruucan dhismaha garoonka ayagu bilaabay oo kaleeto rabaa inaan halkaan aan uga mahad celiyo een, hay-adda i o m oo ayadana runtii la'aanteeda aysa dhaqaaqi lahayn brogramkan oo taageero iyo talaba een, ku laheed mashruucan inuu dhaqaaqo Een, sidoo kaleeto wasaaradda dhallinyarada oo galabta nala joogta haddee wasiir waxay ila tahay shaqadaadii meeshii koowaad oo galabta aad garoonka dhagax dhigtid aana rajaynayo muddo kooban gudahood inaad xarig jari doontid asagoo fir- fiican oo qurxoon oo cagaaran insha Allah. waxaan leenahay marka reer gurceelow galabta waxaa noo bilowday bilow fiican ama bulshadu dhallinyaradu ay u badan tahay inay helaan meel ay wakhti ku qaataan dhallinyaradu dhallinyarada keliya maahan dadka xataa cuslaaday waxaan rabnaa meel ay ku ordi karaan oo ay wakhti ku qaadan karaan oo ay bulshadu wax- wax qolo walbaa u baahan garoonka ma ahan keliya dhallinyarada inay ku ordo waardiyeysato kana shaqayso hirgelinta een, garoonkan siduu ku